magaalada waxaa ku soo bilaabatay dil xaqdarro ah nabadgelyadii waa laga shaqeeyey laakiin waxaa muuqato in dilkii uu micno la-aan noqday waa damiir xumo waa dadnimo xumo wax diinta islaamka ay ogoshahay ma aha wax dowladdaannada ay ogoshahayna ma aha in nin muwaadin ahoo soomaaliyeed oo shaqaysanaayo oo shaqadiisa haysto ninkii askariga ahaa oo la rabay inuu xuquuqdiisa ilaaliyo inuu dilo waxaan aqbalayna ma aha mana ogolaanayno ninkii nin dilana waa la dilayaa waa la tooganaya asagana mana ka ogolaanayno nin dambe noocuu raba ha ahaado inuu nin dilo waxa loo taagan yahay oo ciidamada qalabka sida u taagan yihiin waxaa weeye inay shacabkaas badbaadiyaan oo ay ka badbaadiyaan dadka cadowga laakiin inay ayaga kusoo noqdaan oy dilaan maaha intii dhimatay allah u naxariisto oo xaqdarrada lagu dilay gacanta ka xaqdaran ay dishay maalintii aan tagaayey nin aan aada uga xumaaday oo runtii wax loo dulqaadan kara aan ahayn darawal ahaa oo baabuur waday yaa waxaa loo dilay shan kun ken oo weliba ay inuu sooman yahay aan aaminsanahay inuu nin soomanaa oo shaqaysanayo oo waajibkiisu gudanaayo yaa nin askari aho biliisa wuxuu u dilay keen lacag lacagta loo dilaayo hataa waa wax hal dollar ka yar marka dadkaas ayaga ah inay joogaan oy bulshada ku dhex jiraan oy ku sii dhex noolaadaan sax ma aha